inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay ku dhowaad labaatan kalena waa ay dhaawacmeen kadib dagaal maantay ka dhacay deegaana hoostaga godad oo qiyaastii gaalkacyo u jira afartan kilomitir kagana beegan dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug dagaalka uu u dhexeeya ciidamo kala taabacsan labada maamul ee galmudug iyo puntland ayaa daba joogay dagaal laba cisho ka hor halkaa ku dhex maray maleeshiyaad xoolo dhaqataha oo kasoo kala jeeda dhinacyada dagaalamaya waxgaradka gobolka mudug iyo culamaa udiinka labada daan ee gaalkacyo ayaa waxa ay dalbadeen joojinta dagaalka ka ogan miyiga mudug waxayna dhinacyada labada maamul kala hadleen xakamaynta diriirta ka cusub deegaanada miyiga mudug macalin dheere sheekh xasan jimcaale oo ka mid a culamaa udiinka gaalkacyo ayaa dhinacyada dagaalamay ka dalbaday joojinta dagaalka ugubka ah waxaan leeyahay war gadaal u laabto war ilaahay ka baqa war wax isku diin baa tihin war waxaa tihin mataqaanaa seegi war waxaa tihin mataqaanaa isku habar war waxaa tihin mataqaanaa deri oo aquljaar baa ka dhexeeya war alihiin aliyahay oo dad islaama aad tihiin war reer gaalkacyoolow waxa aad samaynaysaan wax sharci iyo caqli iyo derino ku banaan midna ma aha midna ma aha waxa weeye inaad isdishaan inaad mataqaanaa kala carartaan inaad mataqaanaa kuwaarataan war ilaahay waxaas raadi kama ahan raadi kama ahan kuwii roobka loo diidayna saasaa loogu diiday kuwii kaletana waxa weeye oo aan hadda markaan abaar joogina aafad waa kusoo socotaa ninki waxaas ka shaqaynaya waxaan leeyahay war ilaahaya loo tooba keeno waa reer gaalkacyoodow waa reer mudugow war ilaahay ka cabsada war waxaad yeeshaan war dagaalka joojiya war dagaalka joojiya war dagaalka joojiya saasa anugu idin leeyahay miraar badan baan idin leeyahay awalna way idin odhan jiray dhexdiinaa ka shaqayn jiray nabad baan ka shaqayn jiray dadka ka shaqaynhaya odayaasha ah waxaa idin leeyahay dhulka lama kala leh dhulka min hobyo min hobyo ilaa ilaa boosaaso waryaa ilaah baale ilaah baale min hobyo ilaa ilaa boosaaso min xamas ilaa boosaaso ilaah baale war dadkiisuna ku dhex abuuray war muslimku waxa weeyaan daarul islaam weeye qof meel furta wuu leeyahy meel furtooba uu ku xaq leeyahay sikii u diidaana laalim weeye ninka ka soo guraa boosaasu hadduu tago xamas amase ulu ku tago amase hobyo tago waxa weeye xaq buu ku leeyahay uma diidi kartid sheekh mursal shire maxamed iyo sheekh muxudiin sheekh yuusuf bare oo labadaba ka mid a culamaa udiinka gaalkacyo ayaa dhinacyada gobolka ka arimiya waxa ay ku booriyeen joojinta xiisada kasoo cusboonaatay deegaanada daaqa iyo biyuhu dadku ay ka wadaagaan marka waxaan leenahay dagaalka had halkaa ka cusboonaaday oo maalmahana socday maantana socda dagaalkaas ha la joojiyo waa la joojin karaayo hala joojiyo dadka dabada ka wada oo hurinayana waxaan leenahay ilaahayna abuurta ka baqa fitnadaas iyo dulmigaasna kolle wayna ku soo laabanaysaayoo dadka muslimiinta oo aan kula jirin iyo dadka aan dhibaatada wadinin oon raalliga ka ahayn dhibka u geysanaysaan iyo ilaah ka furashada ah ku kacaysaan wayna ku soo laabanaysaay inta goorgoorta isdaba qabta inta goorgoorta isdaba qabta ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga qaboojiyo waxaana ugu baaqaynaa dadka muslimiinta dhibtaa in faraha lagala baxo wixii caqlila ay istaagaan qof kasta uu ka qayb qaato sidii lagu damin lahaa ee uusan ka qayb qaadan sidii lagu sii bulaalin lahaa oo lagu sii holcin lahaa ilaahayna hayna waafajiyo ilaahayna hayna garansiiyo dadkaana dad walaalaha oo is ehela oo islaama oo wax u kala soocan aysan jirin weeye waa in caqli iyo xikmad iyo lala yimaadaa tadbiir ilaahayna la weydiisaa sida khayr ku jiro dhibtana la iska daaya wabillahi tawfiiq waxaan baaq usoo jeebinaynaa dadka walaalaha ah oo muslimiinta oo deriska oo diinta iyo dhalinyada iyo derisnimada udhexayso ee dirirta iyo dagaalada macnadarada ah ay ku dhex marayaan deegaanada gaalkacyo ku hareereysan ama u dhow dhow waxaan ugu baaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala inay ka cabsadaan dagaalkana ay joojiyaan dadka ahlulxalli walcaqdiga la yidhaahdo ee dadka arrimahooda xiro oo furana waxaan ugu baaqaynaa arrintaa inay gacan ka geystaan sidii arrintaa loo joojin lahaa arrintaa way soo laalaadatay way soo laalaadatay dadkii maamulada kala duwan ee deegaanadan gacanta ku haya ka soo jeeday iyo culamaa udiinkii iyo odayaashii ahlulxalliga walcaqdiga ka mid ahaana indhaha ayay ka fiirsanayaan wasiir xigeenka wasaaradda cadaaladda puntland cabdifitaax xasan xuseen walloore ayaa qeybaha bulshada u jeediyey sidii ay ugu istaagi lahaayeen joojinta dagaalka waxaan leeyahay walaal dagaalku dhibaato unbuu kordhiyaa xal ma keeno dagaalna wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho walaalayaal dadku waa isku mid waxaynu ku jirnaa wakhtiga aynu ka faa'iidaysan lahayn nimcadii uu ilaahayna siiyey waxaynu ku jirnaa wakhtiga aynu u mahadcelin lahayn ilaahay oo aynu dhihi lahayn ilaah baa mahad iskale xilligii barwaaqada iyo roobka xilligii aynu u gudbi lahayn horumarka iyo wanaagyada socda aynu ka qayb qaadan lahayn baynu inagu isku jeesanaynaa dad walaalaa baynu nahay waxaan ayadayaa oo aan taageerayaa baaqaas ay culummadu mar walba taagan tahay reer gobolka mudug waxaan farayaa reer gobolka mudugow dad wada dhashay baad tihiin dad isku abtiyaad tihiin dad ilmaadeeraad tihiin dhibka iyo colaadda iyo iyo burburka joojiya joojiya dhibka iyo dagaalka iyo fowdada ka faa'iidaysta horumarada socda inkastoo dagaalka ka jira deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug aysan ahayn kuwa uguba haddana dirirta cusub ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta labada maamul iyo waxgaradka ay ku howlanaayeen dhammaynta qulqulutooyin mararka qaar ka dhaca deegaanada daaqa iyo biyaha dadku ay wadaagaan waxaana halka xiisadu ay haatan ka ogan tahay dhowaan ka da-ay roob ay xoolo dhaqatada isugu yimaadeen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo